magacayga generaal cabdifataax maxamuud shire waxaan joogaa magaalada garoowe waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha puntland isagoon shaqo kale weli qabanin shaqooyin badan ay hor yaaliin inuu markii ugu horreysayba ummadda soomaaliyeed uu u sheegay in gogol uu dhigaayo gogashaasna puntland ay tahay la isugu imaan doono madaxda soomaaliya kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda xukunka jooga dib u heshiisiintaasina wax weyn ay loo baahnaana ay tahay wax weynna ay ka bedeli doonto jihada waddanku ku socdo waxaa jira waddanka in lasoo weeraray oo cadow badan uu waddanka hadda weerar ku hayo baddiisa iyo dhulkiisa siyaasadda soomaaliya inay hadda aada ay u ragaagsan tahay waana ugu hambalyeynaya madaxweynaha puntland maadaama uu gogashi dhigay madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda federaalkana inay soo dhoweeyaan baan ka rajaynayaa waana arrin fiican oo loo baahnaa magacayga waa injineer xayaad maxamed cabdi runtii aada baan usoo dhaweyneynaa kan dhalinyar ahaan sababtoo ah soomaaliya ma kala maaranto hadda inaanu ka maqnaano xilliga qurux badneyd ilama qumana marka waan soo dhaweyneynaa aad baan ugu faraxsanay ka xayaad ahaan iyo dhammaan dhalinyaraduba sidoo kale waxaan soo dhaafnay shan sano oo ay laba madaxweyne isdhaafeen dhanka federaalka marka shantii sano oo hadda u dambeysay xooga istijiig iyo kala maqnaasho marka waxaan rajayneynaa shantan cusub oo madaxweyne said cabdullaahi deni inuu iswaafaqid iyo isla socosho iyo isla jaanqaadid uu la bilaabo dowladda federaalka uga faa-iideysto ii sheegay isfahan iyo waxwada qabsi waa injineer saciid cali yuusuf waa mahadsan tahay walaaley runtii anigu waxaan u arkaa gogosha uu madaxweyne saciid cabdullaahi deni uu fidiyey madaxweynaha federaalkuna iyo maamul goboleedyaduna ay aqbaleen mid guul ah oo usoo hoyatay soomaaliya baan u arkaa maxaa yeelay xaalado badan bay soomaaliya soo martay hadda waa la wada hadlayay wada hadallo waa aan heshiino arrintaasu xaaladda maanta joogta waa waa way ka gedisan yahay xaaladihii hore oo constitutional crisis waxa la yidhaahdo ayaa jira oo laysku khilaafsan yahay waxaa kaloo jira in waddankani dowladaha dariska ay damac ka galeen marka maanta waxaa loo baahan yahay midnimo iyo wadahadal iyo meesha ku habboon oo loo dhaqaaqo marka arrintaas uu fuliyey madaxweyne saciid cabdullaahi deni aada ayaan anigu aragtidayda sida aan u arko raalli baan ka ahay
magacayga maxamuud axmed samantar xildhibaan golo deegaana waxaan joogaa magaalada garowe gogasha madaxweyne saciid cabdullaahi deni uu fidiyey runtii waxay kusoo aadeysaa xilli munaasaba oo waddanka uu ku jiro xaalado siyaasi ah oo aada iyo aada u adag runtii maanta saan ognahayba puntland waxa weeye waa hooyadii federaalka madaxweyne saciid cabdullaahi deni waxaan ka rajeyneynaa inuu noqdo madaeyihii soomaaliya faadmu sidaan wada ognahayba dalka soomaaliya waa federaal in awoodaha ay maamul goboleedyadu leeyihiin si saxa ay u helaan xilligaana waad ogtihiin waxa weye mashaariicdii iyo horumarkii wadan waddan ka socon lahaa baa hakad ku jira saas daraaddeed xilligan waxaan arkaa xilli munaasaba oo runtii maaragtay wax badan ku socon karaan mashaariic badan ku iman karto horumar badan ku iman karo midnimo soomaaliyeedna ku iman karo kala maarmo maaha soomaaliya waa mid midnimadana soomaaliyeed inaynu adkaysano iskana ilaalino waxyaalaha dibadda ina ka imanayo ulasyada ah